Masjidka Al-Nuur ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ah kaasoo loo qabtay in ka badan boqol iyo todobaatan arday oo ka kala yimid madaarista ku taala magaalada Beledweyne. Ardayda tartankan ka qayb gashay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho waxa ayna ku tartamayeen soddonka juz, shan iyo tobanka juz, tobanka juz iyo shanta juz. Axmed Maxamed Warsame oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu u dhacay tartanka iyo tirada ardayda kaalmaha galay.
marka koowaad meeshaan waxaa ka dhacay tartan socday shan maalmood bilowday maalin sabti ah hal saac kuna dhammaaday koob iyo toban saac iyo rubi oo arbaco ah shan maalmood ayuu tartankaasu socday waxaa ka qayb galay arday boqol iyo toddobaatan arday ah oo wiilal iyo gabdhaba ah tusaale ahaan qur-aanka jamiic ama soddonka jus waxaa ku tartamayay muxuuaha soddon labaatan arday labaatan arday ayaa soddonka jus ku tartamayey shan iyo tobankana waxaa ku tartamayay soddon iyo shan arday tobankana waxaa ku tartamayay afartan iyo siddeed arday shanta jusna waxaa ku tartamayey lixdan iyo toddoba arday ardadaas wiilal iyo gabdho ayay iskugu jireen sanadkan waxaa muqlaqa ahaa afar arday adugu saddex arday ayay ahaayeen ku koobnaayeen waxay uga fiicnaayeen sanadkii hore meesha muqlaqu badnaa sanadkan xifdiga kor ayuu usoo kacay xagga kaalimaha sanadkii hore waxaa la bilaabay soddonka jus oo waayadii hore saddex arday laga abaalmari jiray shan iyo tobankana saddex laga abaalmari jiray tobankana saddex laga abaalmari jiray shantana saddex laga abaalmari jiray sanadkii horea la badiyo shan kaalin ayaa laga dhigay ayadoo la kabaaya quluubta ardada macallimiinta iyo waalidiintaba sidaas markay dhacday waxaa fadli ilaahay ku dhacday in ardadii inta badan ay tacadudeen oo kaalimaha laysku cariiriyey oo ama soddonka ha noqoto qaybaha dhexe iyo qaybaha hoose shanta shan iyo tobanka tobanka tacadud inuu ka dhacay ah kaalimaha oo farqaha leys haasto taasna iyadana waa khayr soo kordhay xagga wiilasha iyo gabdhaha waa iska daba dhow yihiin boqol lixdan iyo toddobada arday taqriiban toddobaatan iyo shan waa gabdho xagga da'da ardada kow iyo toban siddeed ilaa kow iyo toban kow iyo toban ilaa shan iyo toban shan iyo toban ilaa toddobiyo toban xifdigu wuxuu ku badan yahay ardada siddeedda sano ilaa kow iyo tobanka ah meeshaas waxaa ka dareemaysaa mashquulka inuu ku yar yahay ilmaha yaryar ragga roorroon iyo gabdhaha roorroonne ama shaqooyin iyo iskuulaad iyo shaqooyin kale ama taleefano mashquul inuu iska jiro
qaar ka mid ah culimada iyo bulshada kasoo qayb galay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiya tartanka iyaga oo dhinaca kale ardayda kula dardaarmay in barashada qur-aanka kariimka halkaa kasii wadaan macallimiinay kheyr allah idin siiyo waa dadaasheen dadaalka dadaalkuusii dara ardaydii aad tihiin waa dadaasheen dadaalka kowma jooga laabalaaba waxbarashada aan sii ziyaadayna cilmiga intoo ka bilaabana min almahdi ila allahdi dherabta markaa saaran tahay laga bilaabo maalinta ceelka lagu geliyo cilmiguna kaasoo dhammaana inta kale waa sii socona wa fowqa kulli dii cilmin caliim waxaan leeyahay qiraa'adii qur'aanka ee qaaliga ahayd oo uu macalin bishaar noo akhriyey ilaahay subxana wa taala aan ugu anfaco iyo wacdigii qiimaha badnaa sheekh maxamed nuur iyo macalin cabdinaasirba waxay xafladda qiimaheed oon intaas ku soo koobnaa kolley war badani ma hadhin marka waxaan rabaa inaan ku daro oo keliya wixii halkan la isugu yimid oo munaasabaddan tartanka qur'aanka kariimka ah oo la qabto ramadaan kasta ilaahay baa ku mahadsan ramadaankii aan soo dhaafnay halkaanaan wada joognay dad badan oo naga midana way dhinteen inna way xanuunsan tahay inna hadda waan ku joognaa alxamdulilah intii dhimatayna allah u naxariisto intii dhaawacana maaragtay ama jirana allah caafiyo annaguna marka waxaan leenahay ilaahay na soo waafajiyo ayaa mahad iska leh subxaana wa tacaala